waxaan rabay walaalayaal ow inaan ka hadlo xaalado iyo dhibaatooyin ka jiraan magaalada gaaris dad badanna laga yaaba inayna ogsooneen waxaa dhacday roobkii dee-e waxaa dhacday qubuuro badan ayaa shubab ku yaaleen oo biyihii galeen kadibna qubuurta ayay ma artay meedadki ayay dib u soo faqeen marka waxaa la sheegahayaa ama aan aragnay qubuur badan oo ma aragtay ay meedadkii bannaanka u soo baxeen oo bannaanka ay yaalaan oo kafantii iyo meedkii kulli wixii oo dhan ay bannaanka u soo baxeen marka waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta ee magaalada gaaris ee gudaheeda xaafadaheeda kala duwan gaararkeeda qubuuraha ku yaalaan kulli in la wala gaaro oo la wala fiiriyo oo dib loo xabaalo qubuurta ayaga meedadka bannaanka imaadeen ee biyaha galeen sida buula sheekh oo kale buula iqra oo kale buula sumaya oo kale kulli xaafada hebel hebel ma dhihi kariyo xaafadahoo dhan koonahayaasheedao dhan baa arrintaa laga sheegayaa dadka inay qubuurada ay gaaraan oo ay fiiriyaan oo ay ogaadaan khaasatan haddana dadkay helada iyo dadkooda ka saayiin inay si gooni ahaan ay u fiiriyaan oo ay u ogaadaan ayaan ka codsanaynaa insha allahu jazaakum allahu kheyr nicmada ilaahay waan ku mahadinaynaa oo ilaahay hanoo siyaadiyaan leanna ilaahayna kama ee sheeganayno laakiin waxaan rabaa walaalayaalow xaaladahaas calaacalka faraha badan ma fiicno laakiin tan hadda waa iska xaalad oo iska emergency oo iska khatarteeda dhibkeeda leh marka allahayna barakeeye qubuurtaas ha la fiiriyo ha la ogaado ha lagu kormeero waxalla wixii ma aragtay meedkii uu bannaanka usoo baxayo qubuurtii dumeen oo meedkii bannaanka yaallana hala astiro eygi iyo iyo cidoodkii waxyaalaha dhurwaaga iyo balaayadan dawaacaday waxyaalahaas ka socdaan daanyuurada iyona dhib u geysanin marka arrinta ayada ha lagu baraarugo kheyr badan baana inii rajeyn waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu